inkastoo qorsho uu ahaa in doorashada labada kun lix iyo tobanka lagu galo nidaamka codaynta shacabka haddana ma aysan suuro gelin inuu hir galo sababo la xidhiidha duruufaha dalka ka jiray iyo madaxda soomaalida oo horay uga gaabiyey inay qaadaan tallaabooyin hirgelin kara doorasho hal cod hal qof ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa meelmarinta sharciga xisbiyada badan ee baarlamaanka uu dhowaan ansixiyey u arkay fursad dalka uu kaga gudbi karo hanaanka siyaasadeed ee waxqaybsiga beelaha taasoo lagu soo jiray muddo ka badan labaatan sano haddaba maxaa in badan is-hortaagay nidaamkan inuu ka hirgalo dalka ururada ama xisbiyada laga sameeyey dalka ka hor sharciga ma qabteen dadaallo horseedi karay inay ku guulaystaan nidaamka xisbiyada badan arrintaas waxaan weydiiyey qoraa burhaan axmed daahir oo si dhow ula socday siyaasadda soomaaliya
isku daygaas ama bidhaantaas ay sameeyeen arrin loo baahnaa bay ahayn laakiin ilaa iyo hadda mayna helin fursaddii ururadaasi ay ku hirgeli lahayn oo sidaan ognahay iminka waxaan malanayaa sharcigii axsaabta baarlamaanka uu meelmariyey marka fursad ay haysteen oo ay ku tartamaan ama ay ku shaqeeyaan maba jirin ma jirin marka waxay ahayd in ay muuqanaysa in doonitaan rabitaan uu jiro loo baahan dalka inay axsaaba ka hirgasho laakiin nidaamyadii dalka soo maray hadday noqoto kuwa gobolada ka jira iyo kuwa xamarba marna waxa weeyaan diyaar umay ahayn in ay nidaamkii xisbiyada dalka uu ka hirgalo waayo dalkii waxa weyaan waa dal dagaal ka socdo oo aan maaragtay goboladii iyo aanan isku xirirayn oo systemkii axsaabtu sina kuma uu hirgeli karin ilaa haddana ma muuqato qaab uu ku hirgeli karayo maadaama wakhtigan meel mariya baarlamaanka soomaaliya sharciyadda xisbiyada maxaa la gudboon ururada wakhtigan dalka ka jira ee ka hor isu diyaariyey nidaamka xisbiyada ama kuwa imaan doona waxaan su-aashaasi weydiinay maxamuud axmed nuur tarsan oo hogaamiya xisbiga cadaaladda bulshada annagu waxay naga filahayaan shuruudaha qoran inaan buuxinno shuruudahaas qoran xisbigaan buuxin xisbi ma noqon karahayo marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa qoladii kaloo buuxisana xisbi bay noqonaysaa shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan maaha inaad qabiil meeshaa degan tahay maaragtay tuulada degan tahay inaad maaragtay xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid maaha waxaas xisbi maaha waa reer waa waxaan ka cararay ugu yaraan waxaa ku qoran sagaal gobol siddeed iyo tobanka gobol ugu yaraan sagaal gobol inaad ku leedahay marka shuruudahaasoo dhan ayaan fulinaynaa wakhtiyada soo socota ilaa two thousand twenty waxaan diyaarinaynaa annagu waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqonna ee awoodda waddanka ku tartama dadkana u soo bandhiga fikir maaragtay iyo iyo aragti waddankan uu ku hagaagi karo ururada u diyaarsan qaab xisbiyaadka ee wakhtigan ka jira dalka ayaa qaba in arrintan xisbiyada badan ay furayso baal cusub oo ay ka gasho dunida kale sida uu barnaamijkan u sheegay axmed macalin fiqi oo ah xogayaha guud ee xisbiga daljir kuna sugan magaalada muqdisho waa dalka keliya oo adduunka soomaaliya boqol iyo siddeetanka dal ee dunida ka jirta dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsado qabiil ayaan nahay marka ugu yaraan waxaan gelaynaa inaan maaragtay levelkii galno dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan labo faragelintii siyaasadda soomaaliya lagu hayay ayaa dhammaanaysa meeshaas ku dhammaanaysa oo waxaa weeye warqad kastoo la saxiixayay waa ujeednay goliha amniga inta yimid halkan iyo xafiiska qaramada midooba madaxweynihii waxaa layidhi dekreeta soo saar yacni breshar ilaahi intaas leeg sababtuna waxaa weeye madaxweyne lasoo doortay meeshaan ma joogin ururada isu diyaarinaya qaabka xisbiyada ayaa moodaa inay fahan badan ka haystaan dhanka dimuqraadiyadda iyagoo ku dayanaya wadamada reer galbeedka oo la tilmaamo in arrintan xisbiyada ay horumar wanaagsan ka sameeyeen maaha qabiil hebel baa badan qabiil hebel baa yar ma noqonayso sida obama uu madaxweyne uga noqday waxaan rabnaa wiil jareer ah inuu madaxweyne ka noqdo waxaan rabnaa wiil tumaal ah inuu madaxweyne ka noqdo waxaan rabnaa wiil yaxar ah inuu madaxweyne ka noqdo kartidiisa iyo shaksiyadiisa iyo ammaanadiisa iyo aqoontiisa waxtarkiisa in looga dhigaan rabnaa waxaan rabnaa sida maraykan boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa caddaan indho buluu aleh markaasay wiilkaas afrikaanka weliba magaciisa dhexe uu magac xuseen yahay kenya ayeeyadiis joogto walaalihiis half brothers ay joogaan ayay awood ka raadiyaan sidaas waa adduunka soomaalida waa inay u fahamtaa qabiil kursina ma fadhiisto qabiilna shaqo ma qabto shaksi baa qabta aragtida shaksi baa yeeshee qabiil aragti ma laha qabiil waa lagu dulloobahaya marka waxaan rabnaa inaan gaarsiino heer ummadda soomaaliyed ay isugu imaan karto shaksi soomaali wax ka saari kara dhibka ka saari kara shaksigaasi shaqo kuma laha reerku u dhashay kuma jirto xisaabta kuma jirto haddaba arrimaha aadka laisku weydiinayo waxaa ka mid a dalkan iyo inta xisbi ee uu qaadi karo aan ku hormaro qoraa burhaan axmed daahir waa xamid axsaabta horta anigu in la xadida ma qabo mar haddii la qaato nidaamka axsaabta badan in sina loo xadido ma qabo waayo waxaa loo baahan yahay in ay soo baxaan axsaab kala aragtiyo kala barnaamijyo kala mabaadii duwan baa loo baahan yahay inay- inay soo baxaan dadku sida ay u kala baahiyo iyo dana duwan yihiin axsaab maaragtay sidaasi u kala duwan yaa loo baahan yahay inay soo baxaan oo qaarba ay aag ku jihaysan yihiin sidaa daraaddeed marka haddii la xadido sida hadda meelaha qaarkood ee faalayaasha soo baxa aan arkayno markaad fiirta somalilan puntland laga yaabaa xamar inay nidaamka iyaduna maaragtay ay qaadato marna taasina xal ma aha waayo waxa weeyaan axsaabta waxa weeyaan nidaamka axsaabta ma naqaano waxaad moodaa muddo dheer maaragtay ilaa iyo dee wixii lixdan iyo sagaalkii dabadeed dalkani axsaab een, dalka kama ayan hirgelin marka waxaa loo baahan yahay axsaabtu inay noqdaan axsaab badan oo ismiisaama oo kora oo waqti la siiyo oo kii een, sanadkan iyo sanadaha soo socdaba waaya uu qaato fursad uu ku koro barnaamijkiisa uu wax kaga bedelo khaladaadkiisa uu wax kaga barto dadku ay helaan maaragtay waxa la yidhahda khiyaaraad badan iyo joices kala duwan ay kala dooran karaan oo kala raaci karaan ururada siyaasadda ee ka jira muqdisho ayaa qaba inaan laga badin saddex xisbi sida uu qabo maxamuud tarsan sababtoo saddex xisbi hadday ka bataan ee hawiya wuxuu samaysana hal xisbi buu isugu tegi daaroodna hal xisbi buu isugu tegi dirna hal xisbi baa isugu tegi r- digil imrirna hal xisbi isugu waa waa jugjug meesha adii joog marka waxaan rabnaa annaku fiiri qaladaadka dhacay gobollada dowlad goboleedyada loo sameeyey waa hab qabiil baa loo sameeyey sida ka wanaagsanayd waxay ahayd dowl- gobollo qabaa'il kala duwan in laysku daro maalan waxay ahayd hiiraan iyo bakool in laysku daray ahayd soo ma garan waxay ahayd in laysku daro baay iyo jubbada hoose in laysku daray ahayd soo ma garan waxay ahayd mudug iyo iyo iyo nugaal in laysku daray ahayd mudugoo wada socota iyo nugaal in laysku daray ahayd laakiin hadda qabiil baxtan ah ayaa gobolladii laga dhigay dow- ma dhismayso dowladdii centralka daciifaysa sababto qabiiladan kama baxayso waxaan rajaynaynaa marka xisbiyaduna in ay noqdaan saddex xisbi oo xisbiye qabiil loo qaado ayna noqon saddexdaas xisbi soomaali oo dhan inay isugu marka fikir in laysugu tago fikir iyo aragti in laysugu tago taas ayaan rabnaa saddex xisbi inay ka bataanna maaha waxaad moodaa in arrintan inta xisbi ee uu dalka yeelanayo lagu kala qaybsan yahay weli laakiin annagu waxaan wadnay in marka la tartamo kuraasta een, xildhibaannimada een, xisbigii de- hoos uga dhaca boqolkiiba shan oo la, la macno aha een, eh, ugu yaraan macnihii dhowr iyo toban shan iyo toban kursi xildhibaan een, xisbigii hoos uga dhaca inaan xisbi loo aqoonsan laakiin xisbigii intaasi ka sara mara in axsaab loo aqoonsado golayaasha deegaanka oo eh, dowladaha hoose iyo kullina dee noocaas oo kale ay noqonayaan maamul goboleedyada waa loo tartamaya oo hadda tartanku maaha dowladda dhexe keliya axsaabtu waxay ka tartamayaan ilaa levelka u hooseeyo degmo maamulkeed way ka tartamayaan marka een, laakiin waan aaminsannahay annagu in xisbiyadu ay yaraadaan xisbiya yar oo quality leh oo aan ku dhisnayn deegaan iyo qabiil iyo een, inay noqdaan xisbiya dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku wada jiraan marka xisbigeenuna qaabkaasuu isku qaabeeyey isagoo ka jawaabaya baahidaas hadda sharciga iyo shuruudahaas xiran waxaan isku qaabaynay inaan xafiisyo ka furanno gobolada inaan dadka soomaaliyeed oo dhan isku dhafahaadaan in dumarku ay kaalin weyn ku lahaadaan in dhallinyaradu kaalin ku lahaadaan kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ayaa soomaaliya ugu dambeysay doorasho hal cod hal qof ama xisbiye ay ku tartamayaan inkastoo marxaladaha dalku uu taagnaa wakhtigaas iyo xilligan ay kala beddelan yihiin haddana sharciyadii lagu dhaqmayey wakhtigaas iyo in wax laga barto waxyaabihii qaldamay iyo kuwa faa'iidada lahaa ayaa dadka qaarkiis ee goobjoogga ahaa ay aaminsan yihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo deegaanada aan weli maamul goboleedka dhisan iyana waxay u baahnaan doonaan in la gaarsiiyo siyaasadda iyo sharciyada xisbiyada ee baarlamaanku ansixiyeen in laga gado si guud ahaan dalka ay u wada gaarto iyadoo aysan jirin khilaaf siyaasiya nuux muuse birjeeb v o a garowe